waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali domestic violence ama waxaa loo yaqaano rabshada qoyska australia hal haweena ayaa asbuuciiba waxa ay ku dhimataa gacanta nin qaba mid la saaxiiba ama mid hore u qabay ama la saaxiib ahaa haddaba bulshada soomaalida rabshada qoysku ma ka jirtaa arintaas ayaan waxaan hordhigay afar ka mida gabdhaha soomaalida ee magaaladan melbourne degan waxayna kala yihiin yaasmiin ubax sucaad iyo weliba koos sucaad ayaa jawaabta u horeysa na siinaysa oo ah in domestic violencega ama rabshada qoysku ay ka jirto bulshada soomaalida dhexdeeda haa walaal wuu ku badan yahay laakiin inta badan dumarku kama hadlaan oo way isqariyaan leanna waxay ka baqaan inay dumarka kala socaayaan waxyaalahaas ma garata marka wuu inagu badan yahay aada sidaan aaminsanay anigu waa isku jir kolley aniga aragtideeda in badan oo dhiban way jirtaa in aan dhibanayna way jirtaa laakiin sida dhaqankeena uu yahay lagamaba hadlaba domestic violencega sidiisaba marka aniga aragti ahaan in laga hadlay ku fiican tahay waana wax maaragtay bini aadanka sidoodaba wixii markii laga hadlo caafimaadkiisa la helaa marka ana aragtideeda waa taa waa gartay rabshada qoyska maxaa lagu macnayn karaa muxuu yahay maxaa u fahamsantihiin koos waa maxay rabshada qoysku ma gabadha ama hooyada ama haweenta in gacanta loo qaado la dilaa mise macnayaal kale leedahay klaaska qoyska ka dhaca marmar ah waxay ku xiran tahay labada qows isfahan la-aanta waxay ka ka imaan kartaa xagga yacni lacagta labada qof qof hadduu shaqaynayo oo qofta kale oo controlaya wixii say lacagta u isticmaali lahayd iyo xataa marmar waxay ka imaaneysaa yacni xagga diinta hataa laiskugu imaanaa qof qaar wuxuu dhahaya adiga horta maxaa waye saa u sidaa u labisanta iyo maxaa waye waxaan waad baranaysid iyo waxaad ii keenaysa maxaa waaye qofka hadduu mid extremely maxaa la dhaha religious hadduu yahay oo midna uu ahayn khilaafka uu imaanaya iyo luqadana hataa laga yaabaa gabadha hadday luqadda aqaanin ama ay ku hadli karin uu asaga wax kasta uu la wareego ama sidii oo kale hadduu ninka uu asagana luqadda aqaani ay gabadha ay la wareegto kabacdi khilaafaa imaanaya haddana iyo xagga carruurtana hataa carruurta wax bay rabaan ama hooyadaa la rabtaa ama aabihiaa la rabaa meesha khilaafaa haddana ka dhici kara marka sidii aniga aan u arkay khilaafka badi wuxuu ka imaadaa isfahanka labada qof oo qoyska wadaagaan ubax marka koos waxay ka hadashay sababaha keeni kara laakiin su-aashaydii hore waxay ku aadanayd in la yidhaahdo rabsho qoys baa jirta ama hooyada dhibaato rabsho qoys baa lagu hayaa ma in gacanta loo qaado unbaa mise waxay noqon kartaa matalan in la caayo mar walba in dhaqaalaha loo diido in macnii ma qaabab kale oo rabshada qoyskaa jira marka laga reebo gacan qaadid
rabshada qoyska waa ballaaran tahay hooyada aabaha kale hortala kuma eka qoyskao dhan bay ku jirtaa ilmaha hooyada aabaha kulli qoyska sla nool marka rabshaduna waa ballaaran tahay hal mid maaha waa waxa waaye physical abuse ah oo gacanta loo qaado xagga dhaqaalaha xagga cayda iyo afka weyna qofkan maskaxda laga dilo ilmihiiyo maxaa la dhahaa aan dhegeysan oo lagu soo darin faamilka qorshihiisa iyo horumarkiisa iyo talada qoyska marka rabshada qoyska waa wax ballaaran dil keliya ma aha war soomaali ahaan rabsho haddaan dhahnaa physical violence baa u aqaana qof gacanta loo qaadayo laakiin waxay u kala xbadaa verbal abuseka qofka maanta o dhan la caynaya qofka markii la caayo waxay dhahaan horta hataa gacantana waxaa ku xun afka qofka lagu caynaya because waxay ataka garaynaysaa qofkii co the co qofkii yacni biniaadanimadiisa bay wax u dhimaysaa haa because haddii la dhahaya waxaan ku maanta o dhan lagugu celcelinaya eventually adiga biniaadanku waa iska aamini qofkii victimise u noqonaya uu aaminaya taas psychological psychologicalna waxaa waaye qofka wuxuu ku dhahaya waxbuu ku dhahaya adiga haddaa saa u qaadatay wuxuu kuleeya anisaama waan u malaynaya adi le waay maxaa isu waali camal marka qofkii wuxuu leeya animaa qaldan mise qofkaanaa qaldan maskixiyan uu isla hadlaaya and then there's the financial abuseka ah oo xagga lacagta on qofka hataa hadduu jiran yahay hataa isbitaalka lagama bixinayo hadduu ay shaqays qofka hadduu shaqaysan karin uu guriga joogo oo he's totally dependent oo qofkan kale marka waa sidaasna waa lagu control garayn karaa emotional controlna way jirtaa emotionkana waxaa waay qofka yacni jeceyl inba in lama tusa maanta dhan qofka gafurku iska taagaya hataa naxariis in yarba hataa ma tusaayo adigoo wax kasta u suuginaysa u jajaban tahay haddaa xas tahay qofkana waxba kuma tusaayo marka waxay qofkii wuxuu noqonayaa approval u baahnaana maanta dhan wax alla waxaa dhahda diyaar buu u yahay because in yar oo naxariisa uu sugaya barashada qoyska ka hadlayna ama ama maxaa lahaa family balancyga waa waa familigoo dhan not mini nakli isqabo sababaha laga hadlayoo khilaaf ama dhaqaale ama caruurta sida loo koriyo sababtay doontaba ha noqotee ma jirtaa mar la ogol yahay in qofka ama gacan loo qaado ama la caayo ama la aflagaadeeyo yasmin wallaahi qoys ahaan aniga ma aaminsani labada qof oo isqaba ama qoyska ehelka macnaha caruurta iyo aabaha iyo hooyada ugu muhiimsan in gacan la isu qaado absolutely horta ani ma aaminsani sida ay diintu sheegtay haddii naagtu ay ninkeeda ku adkaato oo wax diiniyan ah uu kala hadlaayo waxaa lagu yiri maaragtay caday yar ama cimaamad saa ugu dhufo oo kale wax weyn macnaha ma aha wax dhibaato ku gaarsiin kartana ma aha laakiin muhiimaddu waxa weeyaan labada qof inay isfahmaan ma aha macnaha gabadhu mar kasta oo ninku la hadla inay u qaadato in maaragtay abuse lagu sameynayo kale ninkuna sidoo kale laakiin waxa ugu weyn oo annaga soomaali ahaan dhibkana haysta waxa weeyaan haddii kaba soo qaada oo ninku erey yidhaahdo gabadha way la aamustaa muhiimaddu waxa weeyaan waxa uurkaaga ku jira qofka bini aadanka ma ogaan karo inaad ka hadasho oo tiraado walaalo ereyga aada hadaaya saa igu tiri xoogaa waan ka xumahay maxaad ula jeeday waxaa laga yaabaa hadalka nina si u yiri nina si u qaaday inuu hadalkaasi macno weyn isaga xaggiisa ka lahayn uu hadalka iska yiriyaa macquul ah laakiin muhiimaddu waxa weeyaan badanaa waa aamusnaa in la aamusana meesha kuma jirto in laga wada hadlo wixii dhibaato markaa qoyska soo gaara taasaan anuu fikirkayga qabaa waa gartay marka taasu waa wadahadalkii qoyska laftiisa u dhexeeyey hadalka waxaa lagu bilaabay in arintan guud ahaanba bulsho ahaan aan laga hadlin haddii gabar ama hooyo rabsho qoys ay la kulanto gacan loo qaado guud ahaan soomaalida maxay sameeyaan baad isleedahay isleedihiin dadka lagula kaco rabshada qoys sucaad sometimes waxaa dhacda marka ay gacantu dhacdo ninku uu gabadha gacanta saaro inay iyaduna istiraahdo iska celi oo ay wixii markaa awoodeeda ahay marka ama agyaalla ama gacan yar ay la yaro orodo laakiin inta iyada ku dhacaysa ayaa waxa inta badan leanna iskama qaban kartay marka maxaan ku dhahday dee halkan ma aqaanin wax la sameeyo laakiin de wadankii markii la joogay ninku hadduu gabadha gacanta saaro xaal iyo waxbaa laga qaadi jiray gabadhina gurigay ka dugi jirta way ka tegi jirtay oo gurigaa lagu dila inay joogi jirin laakiin dee iminka dumarka iyagoo la garaaca iyo haddana guryaha iska joogaan
waa garta laakiin sucaaday adoo australia jooga inaad tiraahda dee ma aqaan wax la sameeyo haddaan ubax weydiiyo miyaysan iska caddayn haddii qof gacan loo qaado inay booliska wacdaan yidhahdaan waa laydilay may boolisina wacdo maaha boolisina wacdo maaha deenada dhaqankeena maaha iyo kalkakeena laakiin dee dadka qaar way way sameeyaan ha dumarka qaar way sameeyaan dumar badan oo sameeyaa jiro booliska ugu yeedho way jiraan walaalo maxaa kaloo la samayn lahaa marka ad isleedaha haddii booliska aan loo yeerin booliska haddaan loo yeelin waa la xalin lahaa maka ma ku dara aniga fikirkayga taas haye haye
okay hor horta hore gacan inuu naagu qaado absolutely waa qalad inay inay ogolaatana waa qalad balse hadday dhacdo waa inay laba xeeraan leenahay dhaqankeena faamilka dhexdiisa in la xaliyo waxaasan isindintiin noqonin ee soo noqonin hadday soo noqoto waa qasab inay xagga dowladda soo dhex gasho oo qofkan qofka banaanka laga mariyo because qof qof inuu gacan u qaado absolutely waa qalad ha horta gaca labadan qof waxaa isu keentay intay nolol ay wada wadaagaan yacni qof qof u xiran maba jirtaba meeshan waxaa waaye labada qof intay wada hadlaan haddii ay wax yacni is isfahan ama khilaaf farta labada qof uu ka dhacaya which is natural waaye hataa labada isdhala labada isla dhalatay a iskhilaafi karta ma aha laakiin wixii inta gacan lagu xaliliyay sideedaba laakiin qof hadduu gacan qaadis barto xaal kasta keen ninka qofka qof bedelmaayo ma aha laakiin waxaad ogaataa haddii ay hooyadii haddii ay ogolaato ama ay ka aamusto ama ay xaal iyo waxa ay ka dabagasho oo mar gacan u qaaday carruurta ay dhashay waxay barowsaa waxay tusinaysaa yacni dumarka inta la dila ama gacan loo qaada caadi intay tahay its okay ama berri wiilkeedii wuxuu buu ku dhaqmaya ama gabadheedina waxay dhihi doontaa waxan waa caadi iyadana hadhow way aamusi marka maadaama hadda aan europe aan joogno oo xaaladina isbedeshay oo maxaa la dhaha laws and regulationka uu meesha ku jiro marka waa la qasab haddii uu qofka isaga iscelin waayo marka waxaa hadee there's law lawgaa celinayo
waa gartay caadiyan laakiin xalka soomaalida halkan joogta intaad og tihiin ma waxay xalka ka raadiyaan in qaraabadu dhex gasho in qabiil loo dhex galo inay iska qarsato cidna ay u sheegin sideed is leedihiin inta badan waa waa waa waa lagu dhaqmaa halkan australia oo kale
su-aashaa ka jawaabo walaalo horta bini-aadanka soomaalmid maaha waa kala wada duwan yihiin leanna shanteena farood baan samayn marka waxaa laga yaabaa dadka qaar ina ay faamiliga dhexdiisa ka raadiyaan ina la dhex galo dumarka qaar inay booliiska u yeedhaan intuba way dhici kartaa walaalo an anigu qabo waa gartay ubax waaye asalaamalaku aniga waxaan aaminsanahay faalansiga wuu dhacaa dilka wuu dhacaa marka dhowr qaybood baa loo kala qaybsanyaa qofna markuu qofka ku xadgudbo isla markiiba action buu qaadaa sharciga loo tegsadaa dadna qofna lama sheegto isbeela ka dhacdaan aan ogahay dhigadhigayaa ka hadlaa dadna way qarsadaanoo qofna lama sheegdarayaanoo abiiskaas way qaabilaan oo qofkaas ku nool yahay dadna communitigu u gudbisadaa oo communitiga xaliyo saddexdaas weyd bay isbeela u dhaqmaan waa garta communitigu maxallin kartaa marka may qofka hadduu gacan qaado community maxallin karo only way qofku ka cabsanayo waa sharciga australia waxaan aaminsanahay coos waaye aan haddii community qofkan haddii uu mar u gacan qaado laga aamuso beri gabadhan hataa wuu dili karaa bcause situation hataa haddaa firisid australiaga weyn waxaa waaye waxaa lagu leeyahay dumar every week hal dumaraa dhimata domestic oo ayakoo dadka cadaanka ee weli sharciga iyo wixii fahmayeen they still waxay ku jiraan they still suffering week kastaba hal dumaraa dhimata because of domestic violence marka annaka laakiin waxaad arkaysaa dumarkii kuwa qaar family inta kuma laho dad inta uma joogaan ninkana ninkii haddii guriga ku abusa banaanka wuxuu ku agi waa nin magac leh oo nin la aqaana hataa hadday sheegato dadka kule waxay umaleynaya been intay sheegayso because qofkan wixii laga sheegaya isu u muuqdo isma laho qofta camal ma sheegan karto iska aamusi unless ay loogi ama ay bolis u wacato dadkii oo family leeyihiin waxay isleeyihiin bal ninkan intaas carruura u dhashee horta bal family horta intaad go-aan gaarin bal familga kula arkaan camal kooxna waa haddee waa qofa soo daashay dumarka markay sheeganayo waa mar ay soo daashay ee marka markii u horeeya bagta hore maba ahaba waa qof ama lasoo ceyni jiray qof muddo rafaad lagu soo haaye waay ay markay marsha markay marayso waa almost yacni wax ay u adkeysan karta maba ahaba you know marka kooxdaasna ha family bay u aadaayeen once ani as yacni opinionkaygii camal hadduu gacan qaadayo qofkaaseed adiga wuxuu ku dhaafaba maba jirtaba there's no point waa gartay ragga soomaalida haddii hadda lagu yidhaahdo rabshada qoysku waa dhib ka jira bulshada dhexdeeda imisa imisaad isleedihiin way garawsan lahaayeenoo inay jirto mise intooda badan waa dafiri lahaayeen mise maxay u qaadan lahaayeen baad isleedaha ama markaad aragteen fikradda ay ka aaminsan yihiin arrintaas sucaad rag badan baa waxay aaminsan yihiin in iyagu weligood baa ina wax dhibaataa geysan mid iyaga loo geysta mooyaane leanna waxaa jira rag badan oo iyaga xataa laftooda dhiban oo aan dhibtooda cidna u sheegan karin ayaa iyaguna iska badan oo intaasun dul qaadanaya oo cawlaada xaggooda iyo waxaas eegaya amaba isulanayaa maanta reerkaaga wuu buuxay reerkaaga hawyaraan ha kaga tegin bal hadda way isbedeli doontaa marka laga yaabaa dee rag badan oo dhibanina jiraan iyaguna ay yidhaahdaan anagu waa dhibaanu qabnaa waa garta ubax maxay ka aaminsan yihiin ragga soomaalidu rabshada qoyska rabshada qoyska ragga soomaali awareness ma aaminsano inay jirto intooda badan waa laga yaabaa in yarma aaminsan tahay laakiin bas weligood lagalama sheekaysan lagama wacyigelin ma ogo marka waxaa aaminsana inaysan intooda badan ogeyn wallahi isla su-aashaas raggu waxay u badan yihiin inaysan aaminsanayn in maaragtay dumarka dhibaato lagu hayay aaminsan yihiin dumarku markay westranka yimaadeen inay macnaha kibreen ama diintoodii ka tageen ama dhaqankii ka tageen laakiin way jirtaa rag aada u fara badan oo iyaguna wanaagsan oo xagga diinta markii la fiiriyo iyo xagga dhaqanka labadaba ku wanaagsan iyaga ruuxooda dhiban laftirkooda way jiraan maaha dumarka keliya inuu dhiban yahay ragga laftirkooda in badan oo dhibanna way jiraan taasaan aaminsanahay waxaad maqlayseen codadka yaasmiin ubax sucaad iyo koos oo aanu ka waraysanay arrimaha rabshada qoyska
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali